ciid wanaagsan idil ahaantiinba ku soo dhowaada barnaamij gaar ah oo aan ugu talagalnay ciidda gaar ahaan barnaamijka dhallinyarada maanta mar haddii barnaamijku yahay kii dhallinyarada waxaan idiin haynaa fanaaniin dhallinyaro ah oo uu ka mid yahay adoo qaba nabaaradiisa jacaylka nitaaqadiisa qofaadu lugushahay xaggiisa cabdihani xaashi sidoo kale mucaashiqiinta ayaan iyana ka madhnay barnaamijka laakiin idinka hor dhici maayo ee aan hore ugu soconno barnaamijka ciidda ugu horeyn waxaa haatan khadka si toosa ugu jira cabdirasaaq jaylaani oo ka mid ah kooxda xidigaha geeska ciid mubaarak jaylaani ciidan caafiya walaal nolosha cusub soo dhaweena goor dhawaan sugaynaa laakiin ciidda soo dhaweeyana ma haysaa
waa taasoo ilaahay caafimaad buu bishii rabadaan inoogu soo geliyay caafimaadna waa inoogu dhameeyey haddii badankeeda la leeyahay laba qof waa u ducaynaya labadayda waalid ilaahay daarta aakhira iyo daarta adduunyadaba naxariistiisa guudiyatiisa gaarkaabaha ku siiyo aamiin
ubad badanoon ubad badan oon walaalanahay oo ilma xaamidana waa salaamaya ehelka labaad oo xidigaha geeskana waan salaamayaa dhammaantood ninaan walaalananay saaxiibnanahay oo xasan saleybaan la idhahay safar nagaga maqan laab saalaxna aad baan isna u salaamayaa ciid mubaarak baad dhammaantood leedahay ciid al caafiyaan leeyahay dhammaan ummatal muslimka dee adiga iyo caashiculubna si gaaraan idiin salaamayaa ilaahay naxariistiisa guud iyo tiisa gaarkaaba haynagu kulmiyo waana idinka mahadnaqaynaa sida noo soo sharafteen ee aada waktiga ii soo siiseen waan gartay inta aanan ka aanan saaxiibadaada kula joogan aan u wareegin adigana aanan kaa gudbin kismaayo ayaynu aadaynaa nin dhalinyaro ah bal adni sheekadanu xagga dambe adna kaaga soo noqon doontaaye bal magacaaga adiguna ha walaal waa magacaydu waa dileyte axmed leyte dileyte horta ayaad salaamaysaa marka hore marka hore waxaan salaamayaa ummadda muslimiinta dhammaan meel kasta ay joogaan idaacadda voice of america aad baan u salaamaya daadihiyaasha barnaamijka ay ugu horeysa xaasucuud iyo adiga oo dileyta aad baad umahadsan tahay hadda ka horna barnaamijka dhalinyarada maanta oo adiga inta kula midka loogu talagala hore aad uga qayb gashay wiil aad u dhalinyar baa tahay maantana mar kale aad barnaamijkii kusoo noqotay iyadoo weliba ciida fanaan ma tihid laakiin fanaan layaal sida dadka qaar oo kale saha dad dadna waa fanaaniin dadna waa fanaan layaal oo heesihii fanaaniinta ay jecel yihiin marmar way isku dayaan oo way qaadaan marka adigoo cod macaan ku luuqeynaya oo weliba hees la yidhaahdo nolosha cusub soo dhawe oo abwaankii sameeyeen hadda khadka uu ku jirana mar baad ku dhufatay mase xanahay ha ha isu tiri mar baan ku dhuftay heestaas waxaa iga soo maray jacayl baa iga soo maray markaa qof aan ka samri waayey oo markaa dadkiina dheheen iska ilow qoftaa ka jar kaba goo caloosha oo nolosha cusub soo dhawe oo oo yaan heestaa taariikhdaasa iga soo martay anigana waan gartay bal heesteedaad noogu yar luuqaysay horta bal inta aynaan u gelin fanaanka ku noqon laftigiisa abwaanka sameeyey intaad ka garanaysid okay wallahi anaa aada isku diyaarin baa isoo wacdeena heesta waa kolley waxaan ka xusuustaa nafyahay calwaa ha noqon nasiibkan haw cadhoon hadduu calabka ceshaday cidoo way tagtay ilow cidoo way tagtay ilow ha caban waxaan kugu idhi ha caban ilmada ilmada ilmada ilmada cesho baan ku idhi abkana culay baan ku idhi cawana cawana cawana tasho baan ku idhi cawana cawana cawana tasho baan ku idhi caban waxaan kugu idhiye caban ilmada ilmada ilmada ilmada cesho baan ku idhi abkana culay baan ku idhi cawana cawana cawana tasho baan ku idhi cawana cawana cawana tasho baan ku idhi waqtigu waqtigu waqtigu cararayaaye jacayl jacayl jacayloo calhelay kajar kabago caloosho nolosha cusub soo dhawee nolosha cusub soo dhawee nolosha cusub soo dhawee nolosha cusub soo dhawee waqtigu waqtigu waqtigu cararayaaye jacayl jacayl jacayloo calhelay kajar kabago caloosho nolosha cusub soo dhawee nolosha cusub soo dhawee hadda kulley inta halaasan ka xasuustaa oo nolosha cusub soo dhaweey halaasan ka xasuustaa waa haddana maxaad u dooratay heestan ma inaad isku dawayso dhinaca shaqaaga aniyo gabadh aan isjeclaan jiray oo ramla la dhihi jiray oon u qaadi jiray ramlay rooda haniyey reexaan udgooney raalliyo haaweney adiguna ramlaay hooy jacaylkaagu roodoy indhawaydi soo riday igu soo rogaal celiyey waa admad raaxadayday admad raaxadayday ramlooyaan ku helay
ramlay rooda haniyey reexaan udgooney ralli ahaaweney basmi weeye caashahu igu riiqan anigo igu rebriddiyo lahan rabitan dhankaage rasmi weeye caashaqu igu riiqan anigo igu rebriddiyo lahan rabitan dhankeene hadmad raaxadayda hadmad raaxadayda ramloyaan ku helayaa hadmad raaxadayda hadmad raaxadayda ramloyaan ku helayaa
heestaas aan ka xasuustaa iyo hees kale oo aan agwaankii agwaan agwaankii sameeyey aan aada gurnayn oo dhihi jirtay inkastoo nan waayadan wejigaaga imano waddadiinaan soo marin walacaagii kama go'in wadnaha jidhkaygo sibaadiigu weyntahe markaad wadaa jidhkeeniyo iyo weheshidiidan anna keli u weecdo wejiisi baan ku maqaanahay inaan weli ku jecelahay weydii dadka waar inaan weli inaan weli inaan weli ku jecelahay weydii dadka waaqaar heestaan ka xasuustaa waaw waxaan weydiinaynaa heestaas waxaan u malaynayaa haddaanan khaldanayn codka laxanka siduu u dhacayo heesta hore uma maqal laakiin axmed gacaytu u eg yahay laxankaasi iyo codkaasi jaylaanio ma igu dhaantaa waa filahayaa aniguna sidaas umaan u malaynayaa cashaay inuu nin axmed gacayta ahaa baan filaya sida laxanka iyo luuqda ay isku raacaysay haa sidaasaan malahaygu sidaasuu igu leeyahy anigana
heesihii dee l- heestii nolosha inkastoonan inka inkastoon inkastoonan inkastoon maqlo oo aanan cimrigii axmed ahayn
kula mid baan nahay Gaaraygu soddonka sii gelaysa imika haya haya Had- haddana waa een, haddana waan filayaa waan filayaa daw intaa waa dhegaysanaynaa inuu axmed yaan filayaa eh, jaylaaniow eh, sidaan rajaynayo qudhayda fanaaniin fara badan oo codkooda maanta aan laygu khaldi karin midkoodna ma arag haddana codkooda baan aad aan dhegtayda u taqaanaa axmed gaciitaa ka mida maxamed yuusufaa ka mida gacanloobaa ka mida fanaaniin fanaaniin fara badan oonan muuqaal ahaan aanan arag ba haddana codkoodaan laygu qaldi karin allah u naxariista intii geeriyootay intaa kamid eh aad iyo aad heesihii aad samaysay tusaale ahaan nolosha cusub soo dhaway oo ilaa kismaayo jacaylkeedii dee lagu daaweeyey saad u aragtaa waa laga yaabaa qof inaad dhiirigeliso oo dabadeedna dhiirigelin ama suugaan ku dhiirigeli ama hadal ku dhiirigeliyo inay aad tiraahdaa in qof dhiirigeliyo oo uu wax ku dhiirigeliyo markaasi ama uu rabo ama uu ka tegayo labadaba waa suuragal ee kolley dadkuna inta fanka jeceli wixii waxaa laga yaabaa iminka mid isagu halka inankaasi taa ka jeceliyey mid isagoo aan ka jeclayn baa la helayayo tu kale ka jecel qofba qeyb buu sugaanta ka jeclaanayaa marka intii ay saameyn ku yeelatay ay wax u tartay waa wa waa calafkooday ahayd wa wa waana waana suuragal waa suuragal in in in inay dadka qaar saameyso waa suuragal waa tahay waxaan ku laabanan Haddana waaqic ka hadlayso waxaan ku laabanaynaa dilayta oo magaalada kismaayo oo khadka taleefonka uga jira dilayta heestaada hadda ku dhufatay ee- ee nolosha cusub soo dhawa abwaankii sameeyey ayaa hadlaya waxaad weydiin lahayd ma jirtaa abwaanka waxaan weydiin lahaa hees kale oo nimcaan hillaac u qaado oo maalin maalmaha kamid a anigoo aan ballansameen jacaylkayga oo marka xagga faamilka dheerku ay suka ay diidanaayeen kadib ama goobtii aan ku ballansanayn ay ballantii dhaaftay marka heestii ayaa igu soo dhacday oo waxaan dhahay ma burburay heshiiskii ballantii jaban tahay barashadu maqusba maqusba barashadu maqusba kelmadihii ogeygiyo beerkayga duni jiray iyaguna ma beenba beenba beenba iyaguna ma beenba iiwa haweeno ohay beer reer nugeylkiyo xiisuhu laba beri iyo ila yar weeyaan haddii uu busaylkiyo kalgacaylkii ka baxay annawan na waan bogsanayaa heestaan ayaa sameeyaan dhihi lahaa abwaanka maadaama aada iyo aad u mahadsan yahay heestaasi ma burburay heshiiskii waxaan filayaa cabdilaahi xasan ganey baa iskale abwaanka isna waa salaamaya dhal suugaaniyada abwaan caano soomaaliyeed dhalay cabdilaahina aad baan u salaamaya isaga iyo xaaskiisa iyo reerkiisaba sidaasaanan rajeynayaa laxanka haddii aanan qaldanayn xasan saleebaan dhuxul baa lahaa isnanin abwaana oo horey ugu soo salaamay barnaamijka haddana mar labaad salaamayo sidaasaan malahaygu taana yahay waa tahay dilayta aad baad umahadsan tahay barnaamijkaad ka qayb gashay iyo inaad da- arrimahaagii gaarka ahaa iyo jaceylkaagii aad hore noola wadaagtay maanta oo ciidan aad mar kalena soo xusuusin waa kaaga mahad celinaynaa dilayta ciid mubaarak ay ciid mubaarak baan elan sidoo kale aad baan iin salamaya Een, waxaan ku noqonayaa jelani jelani oo asxaabta ku ag joogta bal een, een, bal qaarkood bal noogu dhiib haye cabdilaahin xaashi cabdilaahi oo Ah, dhinacayga wow.
fadhiyaan telefoonka ku wareejinaya adigii caashana waa sii salaamaya ciid mubaarak ciid mubaarak asalaamu calaykum calaykum asalaam cabdi Wacalaykum hani asalaam waraxmatullah ma wanaagsantiin waa farjar iyo Ciid Caash- wanaagsan.
caashucuud ciid wanaagsan oo kule ciid alcaafiya ciid alcaafiya walaal aad iyo aad magacaaga horta cabdi hani hani waxa weeye hani mag- marka la yidhahdo bal magacaa horta bal inta inaan ciidda u gelin bal magacaa haddaad noo yar fasirtid caawa niyow magacaasi haadi buu ahaa markii hore dadka kari waaya iminka si hani yidhaahdi maxay yidhahdeen cabdihani cabdihaadi haadi buu ahaa cabdi haadi buu ahaa kadib dadki markay kari waayeen hani bay ahaa cabdi hani Waa halka- magacii sidii ugu raac waa halkaan lahaa magaca xaguu iska qabsan lahay marka marka marka ma in cabdihani lagugu yeero baad ka heshaa mise ciddii kari karta inay cabdihaadina ku tiraahdo ya haddii la ishaahdo soo qabta iminka meel laga soo qabtaba ma laha
uu fakada uu fakaday taasi usibi ha uu baxsada waayo Een, ciidda yaad salaami lahayd waan ogahay dee dad badanna way jiraan bal yaad adigu salaami lahayd haddaad een, laanta afka soomaaliga v o a dadkan kaa dhegaysanaya oo kale aad een, fursaddan oo kale aad ka faa'iidaysatid
horta waxaan salaamayaa waalidiinteyda hooyo iyo aabbo ehel iyo qaraabo walaashay xuusan xaashi cabdilaahi oo joogta finland waxaan salaamayaa xaaskayga amel maxamed jaamac waxaan salaamayaa kooxdayda xidigaha geeska meel kastay dunida ka joogaan iyo dhammaan ummadda islaamka iyo meel kastay iyaguna joogaan waan gartay een, inta aanan u gelin bal een, fanaan kale ama qof kaleo ku ag jooga bal cabdihaniyow ciidda oo kale bal haddaad in yar codkaaga aad mid ka mid a heesaha ugu luuqaysid dadka ku dhegaysto heesahaaga mid ka mid a welibana weliba dadkao dhan ma aha cabdi waa dhalinyarada ku dhegaysanaysa ee barnaamijkan dhalinyarada sida gaarka ugu xiran ee heesihiinana inta badan duruufaha kala duwan ee nololeed gaar ahaan tan dhalinyaronimona aada ugu adeegsada
waa waayahay fogaanba maaye cabdirasaaq baan ka bilaabaya xaamude adoo qaba nabaashadiisa jacaylka nitaaqadiisa qofaadu lugushahay xaggiisa madaysid nasteexadiisu waxaad necab tahay dhibtiisa madaadisid niya jabkiisa naftaadana waad alla waad naftaadana waad ku soo
aduu qaba nabaaradiisa jacaylka nitaaqadiisa qofaadu nugushahay xaggiisa hadaysi nasteexadiiso waxaad nacab tahay dhibtiisa maradisid niyaad jabkiisa naftaadana waad alla waad naftaadana waad ku soortay waxaad nacab tahay dhibtiisa maaraadisa niyaad jabkiisa naftaadana waad alla waad naftaadana waad ku soortay layayira waa agtiisa nasiib aad leedahay weeye nasiib aad leedahay weeye nasiib aad leedahay weeye nolosha isagaad isagaad nolosha isagaad u darisay nolosha isagaad isagaad nolosha isagaad ku soortay nayayira waa agtiisa nasiib aad leedahay weeye nasiib aad leedahay weeye nasiib aad leedahay weeye nolosha isagaad isagaad nolosha isagaad ku soortay nolosha isagaad isagaad nolosha isagaad u daysay naftiga ruuxaad ku hayso daruuro hadaad ka waydo welina rajana wilayso jacaylku nusqaami maayo naftiga ruuxaad ku hayso daruuro hadaad ka waydo welina rajana wilayso jacaylku nusqaami maayo qalbigu nacabu ma yaqaano naflaha wuu kaaga dhowyay adaanka nagaan nagaan adaanka nagaan agtiisa qalbigu nacabu ma yaqaano naflaha wuu kaaga dhowyay adiga ku nagaan ku nagaan adaanka nagaan agtiisa nagayira waa agtiisa nasiib aad leedahay weeye nasiib aad leedahay weeye nasiib aad leedahay weeye nolosha iyadaad isagaad nolosha iyadaad ku soortay nolosha isagaad iyadaad nolosha iyadaad ku soortay nagayira waa agtiisa nasiib aad leedahay weeye nasiib aad leedahay weeye nasiib aad leedahay weeye nolosha iyadaad isagaad nolosha iyadaad ku soortay nolosha iyadaad isagaad nolosha iyadaad ku soortay nayayira waa agtiisa nasiib aad leedahay weeye nasiib aad leedahay weeye nasiib aad leedahay weeye nolosha iyadaad iyadaad nolosha isagaad ku soortay nolosha iyadaad iyadaad nolosha iyadaad ku soortay
waa ha laxan ka yaa saaray heestaasi mar hal laxanba ma baahateen heestani heestaa waxaa iska leh cabdirasaaq xamed caziid jaylaani laxankana anigun baa saaray wow ciid mubaarak baan ku leenahay cabdihaniyow cod aada u qurux badan oo talmoon dhegaystayaal badana dee daafaha dunida kaa dhegaysa annaguna ciid mubaarak baan ku leenahay guud ahaanba dhegaystayaal intaas waxaan kusoo afmeeraynaa qaybta hore ee barnaamijka ciidda waxaa inoo hadhay oo berri inoo soo socota qayb kale oo xiiso badan oo aad kaga bogan doontaan fanaanin ka tirsan kooxda xidigaha geeska sida maxamed axmed bakaal ciro oo hees cusub qaadaya oo uu ciiddaba ugu talagalay iyo sidoo kale beerof yare sidoo kale idaacadaha soo socda ee v o a waxaad kaga bogan doontaan barnaamij gaar ah oo loogu talagalay ciidda
aad bay umahadsan yihiin caashe ibraahim aadan caashacuud iyo ismaaciil xuseen farjar oo inala socodsiinaya barnaamijkaasi gaarka ee nagu talagalnay munaasabadda ciidulfidriga haatana dhegaystayaal waxaan idinku macasalaaminaynaa codka fanaanka weyn ee axmed naaji sacad iyo hees ka mid a heesaha ciidda tan iyo kulanti dambena waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
meel kastaba adduunyada muslimiinta joogto maalintooda weeye ciid mubaarak meel kastaba adduunyada muslimiinta joogto maalintooda weeye ciid mubaarak waa maalin khaylo mudnaaneete siiyo lagu mahadiyaaye ciid mubaarak waa maalin khaylo mudnaaneete siiyo lagu mahadiyaaye ciid mubaarak waa